أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo galabta ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waa imisa khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca iyo qanimada hubka ah ee murtadiinta laga furtay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid ah ducadeydii ceelbuur iyo cagmarintii coosweyne waa maqaal uuna la wadaagay mid ka mid ah dhegaystayaasheenna barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu maqli doontaan sidoo kale qodobada caawa faafreebkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah madaxweynaha kenya oo maraykanka u sheegay in al-shabaab ay la wareegi doonto soomaaliya haddii afrikaanta ay isaga baxaan soomaaliya dabayaaqada sannadkan warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu soo gudbin doonaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo dil iyo dhac ka geystay degmada mahadaay ee shabeellada dhexe kalluumaysato iyo doommahoodii oo lagu laayahay xeebaha soomaaliya iyo wilaayada jubbada dhexe oo dib u furtay iskuulkii suldaan cabbaas ee beelaha jareer weyne qodobadaasi wixii kale ee soo kordha xaaladihii ugu dembeeye ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa si toosan ooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xubintaas iyo sidoo kale madaxweynaha kenya oo maraykanka u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegi doonaan soomaaliya haddii afrikaanta ay isaga baxaan soomaaliya waxaannu ku eegaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada oo galabta ka dhacay deegaanka maraysuuley ee dhacaduleedka magaalada masagawaay ee wilaayada galgaduud waxaana dagaaladaasi lagu dilay ugu yaraan lix askari oo murtadiin ah halka ay sidoo kale mujaahidiintu ku soo qaniimaysteen shan qori oo ay wateen maleeshiyaadka ridada ee la dilay waxaa sidoo kale dagaaladii maanta lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ee ka dhacay duleedka magaalada masagawaay ay mujaahidiintu ku dhaawaceen ilaa saddex askari oo murtadiin ah waxaa sidoo kale barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka maanta lagu faafiyey xogta weerarka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkaasi waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay ugu yaraan hal askari oo murtada kaasi oo lagu magacaabi jiray yaasiin xasan fayley iyadoona ay mujaahidiintu ka soo qaniimaysteen qori iyo boosh uu watay murtadka la dilay waxaa sidoo kale barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka lagu faafiyey sawiro muujinaya dhaawaca murtad jenaraal xasan jaamici oo dhowaan ay mujaahidiintu dhaawaceen kaasi oo maanta loo qaaday dalka turkiga kadib markii dalka wax looga qaban waayey inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanayaa maleeshiyada xasan gurguurte oo dil iyo dhaawac ka geystay mahadaay wararka ka imaanaya degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in askar ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay dil iyo dhaawac ka geysteen gudaha degmadaasi kuwaasi oo ay kula kaceen dhalinyaro aan waxba galabsan oo rayida inta la xaqiijiyey waxay maleeshiyadan murtadiinta si bareer ah u dileen hal wiil oo ka mid ah dadka deegaanka halka ay dhaawac daran u geysteen mid kale sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal ah dhacdada ayaa timid markii maleeshiyaadka riddadu ay rasaas ku fureen dhallinyaro ku sugnaa bannaanka gurigooda waxayna halkaasi maleeshiyadan ku dhaawaceen hal qof markii dhaawaca wiilkaasi cisbitaalka loo qaadayna waxay maleeshiyadu rasaas kale ku fureen dhallinyaradii dhaawaca qaaday taasi oo keentay dhimashada hal qof oo rayida hooyada dhashay wiilka oo muuqaalkeeda lagu faafiyey baraha bulshada ayaa sheegtay in wiilkeeda ay si bareer ah u dileen askar ka tirsan riddada dilka iyo dhaawaca kadib waxaa maanta degmada jowhar ka dhacay isku soo baxay dhigeen dadka deegaanka kaasi oo ay uga soo horjeedeen maleeshiyada riddada iyo maamulka murtadiinta ugu magacaaban degmadaasi dadka ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhanah maleeshaadka murtadiinta iyo maamulka riddada ee degmadaasi waxayna dadka uu ahaa kuwo caraysan wadooyinku ku gubayeen taayaro waxaana laga dayrinayaa xaaladda wiilka ku dhaawacmay rasaasta ay sida bareerka ah u fureen murtadiinta maleeshaadka kooxda riddada soomaaliya ee uu madaxa ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud ayaa kordhiyey dilalka bareerka ah ee ay u geysanayaan dadka rayidka ah maanta uun ay ahayd markii dagaal u dhexeeyey maleeshaadka riddada ee nise loogu yeero oo ka dhacay agagaarka masjidka abu hureyra ee suuqa bakaaraha ay ku dhaawacmeen laba qof oo shacaba inahaas ayaan uga gudbaynaa warbixinta mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga mareegta maanta warbixinno kala duwan ayaa lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweynaha kenya oo joe baiden u sheegay in al-shabaab ay la wareegi doonto soomaaliya aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa mar kale la geeyey galka dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin ee ka halganta geeska qaaradda afrika madaxweynaha kenya wuxuu bayden u sheegay in dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin ay la wareegi doonaan dalka soomaaliya marka ay ciidamada shisheeyaha afrikaanta ah ay dalka isaga baxaan dabayaaqada sanadkan william ruutu ayaa maraykanka ugu baaqay inaysan daawadayaal ka noqon afghanistaanta soomaaliya sida uu hadalka u dhigay maraykanka ayaa lacago balaayiin doolar ah ku bixiyey sidii uu u guulaysan lahaa duulaankiisa gardarrada ah ee soomaaliya lagu soo qaaday balse siddeed iyo toban sano oo uu duulaankaasi dalkan uga socdo si aan kala joogsi lahayn ma muuqdaan ifafaalo muujinaya hal hadaf oo uu duulaankaasi xaqiijiyey xukuumadda washington ayaa dagaalka soomaaliya u gashay si toos ah iyo si dadban intaba askar iyo saraakiil amerikaan ah ayaa lagu dilay soomaaliya iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada atmis iyo maleeshaadka xukuumadda muqdisho dhammaan dowladaha dhacabariga afrika iyo kuwa reer galbeedka ayaa wadnaha farta ku haya in shabaabulmujaahidiin ay la wareegto soomaaliya waxaana laga dardaarwarinayaa maleeshaadka xukuumadda muqdisho oo aan lahayn karti iyo tababar ay kula wareegaan magaalooyinka iyo deegaanada ay shisheeyaha afrikaanta ah isaga huleeli doonaan laba sano oo maleeshiyaadkan ay dagaalo culus uga jireen gobollo dhaca bartamaha soomaaliya ayaa lagu ogaaday taariikhdooda waxayna ku hoobteen weeraro cagmarin ah oo ay qaadeen ciidamada shabaabulmujaahidiin safar qarsoodi ahaa oo uu xasan gurgurte bishan gudaheeda ku tagay magaalada nairobi ayuu fariin calaacalah ugu diray joe baiden isagoo sii marsiinaya madaxweynaha kenya haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta soomaali meemo markan waxaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan afartan askari oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka niger wararka ka imaanaya mandiqada saaxilka iyo saxraha afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay fuliyeen weerar dhaliyey khasaare lixaad leh kaasi oo lala beegsaday askarta xukuumadda niger weerarkan oo ahaa mid cagmarin ah ayaa waxay mujaahidiintu ku qaadeen xero ay askarta xukuumadda niger ku leeyihiin deegaanka buuni oo dhaca mandiqada talaaberi ee gudaha dalkaasi dagaal xoogan oo in muddaha socday kadib ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada war ka soo baxay jamaacada ayaa lagu sheegay in weerarkan xoogan lagu dilay ugu yaraan kow iyo afartan askari oo ka tirsan xukuumadda niger kuwaas oo qayb ka ahaa ciidankii ku sugnaa xerada waxaa intaasi dheer oo weerarkan lagu furtay ugu yaraan sagaal gaari oo kuwa dagaalka ah kuwaas oo xerada u yiilay askarta la weeraray ilaa toban gaari oo ah kuwa loo yaqaano camdibiraha iyo shan kale oo ah kuwa gaashaaman ayaa lagu gubay weerarkan xoogan ee ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ka fuliyeen waddanka niger hub iyo sahanado ciidan oo noocyo kala duwan leh ayaa sidoo kale u gacan galay ciidamada mujaahidiinta waxaana ka mid ah konton qori oo a k afartan iyo toddoba ah lix qori oo r b g ah toddoba madaafiic ah iyo hub kale oo casri ah sidoo kale waxay mujaahidiinta weerarkan ku soo furteen boqol laba iyo labaatan sanduuq oo rasaas ah iyo agabyo kale oo militari sawiro ay baahisay mu'asasada zallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu soo bandhigay gaadiidka iyo hubka ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarka muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa isagana muujinayay lixda askari ee lagu soo qabtay weerarka iyo gaadiidka ay mujaahidiintu soo furteen waa weerarkii ugu xooganaa ee ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay muddooyinkan ka fuliyaan gudaha dalka niger weerarkan ayaa ku soo aadayaa iyadoo weeraro dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika ku dileen in ka badan boqol askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta radio alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada ayaa daabacday maanta warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa maqaal cinwaan looga dhigay hay-adaha caalamiga ah sida maxkamadda cadaaladda adduunka wax qiimo ah ma lahan marka ay ka hor yimaadaan danaha reer galbeedka maqaalka ayaa soo bandhigayaa in marka ay hay-adahaasi ka hor yimaadaan danaha reer galbeedka aysan waxba ka fulaynin awaamiirtooda meelna laga soo qaadaynin waxaa maqaalka lagu soo qaadanayaa hadallo horey uga soo yeeray hogaamiyayaasha maraykanka oo sheegay in waxa loogu yeero maxkamadda adduunka ay xaq u leedahay inay maxkamadayso ruushka balse aysan xaq u lahayn inay maxkamadayso maamulka yuhuudda maadaama ay ka shaqaynayaan danahooda aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal maanta ma jirin wax hadalhayn ah oo sidaas u weyn oo baraha bulshada taalay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasii ahaa mar kalena waxaan idiin soo gudbin doonaa maqaal ciwaankiisuu ahaa ducadeydii ceelbuur iyo cagmarintii coos weyne oo mid ka mid ah dhegaystayaasheenna nala wadaagtay dareenkan iyo mashaacirtan ayaa waxaa dareemayey in badan oo ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee la noolaa dacaayaadka cadowga laakiin qormadan oo ka tarjumaysa dareenkooda ayaan idinla wadaagaynaa bashiir muxyidiin ayaa maqaalkan noo akhrinay bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali maqaalkan waxaa cinwaan looga dhigay ducadeedii ceelbuur iyo cagmarintii coos weyne wuxuuna ku bilaabanayaa maqaalka jawigu wuxuu ahaa maalmo aad u kulul dhacdooyinkuna si xawli ah ayay isku bedbedelayeen waxay ii ahayd maalmihii iigu adkaa noloshayda inta aan soo garaadsaday waxaan ahay qof muslim soomaali ah oo ku nool dalka dibaddiisa jecel guusha iyo wanaagga shacabka soomaaliyeed aad u necab shisheeyaha dalkeyga iyo dadkeyga ku soo duulay si dhow ayaan ula socdaa dhacdooyinka ka taagan dalkeyga hooyo gaar ahaan waxaan ku xidhanahay warbaahinta qeybaheeda kala duwan qisadan oo laga yaabo in dad badan oo sideeda oo kale ay qabsatay ayaan doonayaa inaan halkan idinkula wadaago maadaama ay tahay wax dhacay badanaa insaanku inuu ka sheekeeyo wixii uu la kulmo faafintoodana dabo ama munaasib ayuu u arkaa duulaankii uu isbahaysiga shisheeye ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya haddii aan si kale u idhaahdana duulaankii beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ay al-shabaab ku qaadeen ayaan si dhow ula socday sababtoo ah duulaankaas ayaa ahaa mid masiiri ah anigu waxaan aad u taageersanahay guulaha muslimiinta gaar ahaan ragga halgamaya ee mujaahidiinta laga yaabe inaad adiga u taqaan ururka al-shabaab biyodhaca warkaygu qisooyin dhowr ah oo i qabsaday laba ka mid ah markii dagaalku uu hal sano jirsaday ayay ciidamada isbahaysanaya ay u soo jihaysteen ceelbuur iyo galhareeri xasan gurguurtana seeriga qabsashada magaalooyinkan ayuu ka yeeriyey dhuusamareeb anniga oo masaafo kumanaan kilomitir ah ka fog magaalooyinkaas loo biratuminayay ayaan qaaday dareen islaamnimo waxayna maalmahaas ii ahaayeen maalmo ku adag nolosheeda abid aad baan uga murugoonayay qabsashada labadan magaalo annigoo ku kalsoon dhibaaxyada cadowgaas hortaagan haddana niyad ahaan welwelbaas baa i hayay oo aanan ilaa i hadda qiyaasi karin deegaan ahaan kama soo jeedo magaalooyinkan weligay ma tegin maqalkooda unbaan qabay xitaa qof ka soo jeeda ma aqaan laakiin waxaan ka walaacsanaa haddii magaalooyinkan la qabsado in kufriga uu sheegan karo libin uu ku boolaxoofteeyo ama uu ka sameeyo macawisley ardaal ah maalin khamiisah ayaan warbaahinta cadowga ku arkay sawirada maleeshiyaadkii iyo gaaladii wada socota oo ceelbuur ku dhow habeenkii jimcaha soo gelaysay waan iska seexday weliba cishaha kadib goor hore ayaan sii hurday tabarna uma hayn inaan raacraaco baraha bulshada iyo xitaa mareegaha islaamiga ah oo ah isha keliya ee aan wararka ka qaato kuna qalbi qabowsado mar walba waxaan rumaysnaa in guusha ay mujaahidiintu leeyihiin si walbana oo gaalada dhulal cusub ay u qabsato shayddaanka ayaan iska naaray niyadda ayaan khayr u sheegay dhulka aan ku noolahay waa dhul cadow waxa keliya ee aan la sheekaysto waa musxafka qur-aanka moobilkayga oo aan ka dhegaysto muxaadaraadka qur-aanka kariimka nusuusta diiniga ahna ka baarto galabkii jimcaha ee ku beegneed shan iyo labaatankii ogosto laba kun saddex iyo labaatan waxaa warbaahinta dhan qabsaday in gaaladu qabsadeen ceelbuur markaan qabarkaas xaqiiqsaday xoogaa yar waxaan mooday inaan nafis dareemayey ileen wixii nagula cabsiinayey waaba dhaceene balse weli walaac baan dareemayaa waxaa aadka ii dhibaya ayaa ahaa cadowga oo dega ceelbuur iyo coosweyne oo warbaahinta gaaladu dhahayeen waa ciidan barkulan ah oo garbasiman ah hal jihana beegsan doona ninkii gaalka ahaa ee dhuusamarab ka yidhi bisha tobanaad laysla gaarimaa oo labadaasi magaalo waan qabsanaynaa warkiisa inuu u rumoobo ayaa aad ii dhibayey maalinkaas waxay ahayd shan iyo labaatankii ogosto laba kun saddex iyo labaatan warbaahinada qaar ayaa tabinayey dagaalkii goojacadde ee laasacaanood oo somalilan lagu jebiyey laakiin aniga waxaas iguma socon ee arrinta ceelbuur iyo duulaanka cadowga ee galhareeri ayaa igu taagnaa salaaddii maqhrib kadib ayaan qaatay go'aan ah inaan dagaalkaas uga qayb qaato hubka muslimiinta ee aan la loodin karin kaasi waa ducada awalba waan u ducayn jiray mujaahidiinta laakiin markan si ka duwan sidii hore ayaan qaatay waan xusuustaa salaaddii cishaha kadib ayaan gam'ay waxaan soo kacay saq dhexe habeenkii kolkaas ayaan u istaagay qiyaamuleyl waxaan xaadiriyey qalbigayga alla ayaan isku dhuldhigay dhowr jus oo qur-aanka ka mid ah ayaan ku tukaday waxaan duceeyey duco aan weligay ducayn waxaan habaaray gaalada habaar aanan weligay mid la mid ah habaarin waxaan sameeyey wax walba oo aan cibaadadaas ikhlaas uga dhigi karayay habeenkaasi adinkii ugu dambeeyey ee salaadda fajarka ayaan qiyaamkii ku gaaray ducadeedii habeenkaas waxaa ka mid ah in alla halaago cadowga duulaanka ku ah labadan magaalo ceelbuur iyo galhareeri salaaddii fajar ayaan isla qolkaygii ku tukaday maadaama aanan jamaaco aadeen oo aan ahay qof dumar ah waagii waa baryey kadibna waan hurday maadaama aan xalay dhafray subaxaas shaqo ma lahayn hurdadii waxaan ka soo kacay abbaara saddex saac iyo soddon daqiiqo barqanimo salaatu duxo ayaan tukaday kadib ayaan soo qaatay moobaylkaygii markaan furay ayaan ku arkay khabarka weyn ee bishaaradii coos weyne waan rumaysan waayey layfkii idaacadda andalus ayaan dhegaystay dhammaan websaydyadii aan wararkooda ku xirnaa kuna kalsoonaa ayaa tebinaya wax aan la qiyaasi karin maalinkaasi tusaale somaali memo calamada rediyo andalus rediyo alfurqaan iyo kuwo kale oo badan ayaan ka xaqiijiyey farxad aan la qiyaasi karin ayaa isoo gashay jirkayga iyo shucuurkayga dhan waa isbedelay wax aan sameeyo oo aan ka ahayn alxamdulilaah alxamdulilaah ayaan garan kari waayey qolkii aan deganaa ayaan ku dhex wareegaystaa ma jiro qof aan guushan kula nafisi karo oo ii dhow sababtoo ah meesha aan joogo waa wada miynaysan tahay yacnii cadow baa buuxo dadka dhan ee kugu dhow baad iska ilaalin subxaan allah waxaan qiyaasi waayey sidaan saacado ka hor u qalbi gubanayay iyo sida aan ahay saake oo ah sabti lix iyo labaatanka augosto laba kun saddex iyo labaatan waxaan yaqiinsaday in rabbi uu aqbalay ducadeedii habeenkaas iyo ducadii kale ee kumanaanka muslimiinta ducadeedii coosweyne waxay ii ahayd maalinta keliya ee aan nifaaq ka waayay nafteyda sababtoo ah guusha muslimiinta ayaan ku farxay annagoo ka murugaysnaa guulihii ay gaaladu gaarayeen naf nifaaq loogama aamin qaba e maalinkaas wuxuu ii ahaa maalin wax badan oo kheyr ah ii kulmeen farxadda ayaa ii hilmaamsiisay wax walba oo maalinkaas jadwalka iigu jiray marka laga reebo salaadaha rabbi ha barakeeya warbaahinta islaamiga ah ayaa iga sii haqabtirtay khasaaraha cadowga gaaray iyo faahfaahinta dagaalka saacado kadib waxaa soo yeeray in gaaladii ay ka carareen magaalada ceelbuur qoraalkan waxaan u soo qaatay in aan muujiyo wax yar oo ka mid ah dareenka muslimiinta dibadda jira ee la duuban walaalahooda mujaahidiinta ah waa hubaal inay jiraan dad badan oo ga kheyr badan oo iyana qaba dareenkan mid la mid ah waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yuhuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa walaalkeen ismaaciil salaad guleed ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqeymo xoogan waxay ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza halkaasi oo dad fara badan ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa shan xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lix iyo afartan ruux oo filistiiniyiin ah halkaay ku dhaawacmeen boqol iyo soddon kale goobaha ugu daran ee yuhuuddu maanta xasuuqyada ay ka geysteen waxaa ka mid ah xero qaxooti oo ku taalla xaafadda lagu magacaabo beytxanuun ee dhacda waqooyiga magaalada khaza halkaasu ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa labaatan ruux warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan xilliga diyaaradaha yuhuuddu ay duqeynayeen goobtaasi oo dad barakacayaal ah oo filistiiniyiin ay ku sugnaayeen sidoo kale yuhuuddu waxay maanta duqeymo xoogan ka geysteen mandiqada rafax waxaana warbaahintu ay soo gudbinayeen muuqaal ku aadan diyaaradaha yuhuudda oo halkaasi duqeynaya
حالة من الذعر والهلع ألفات من الخيام تواجد في هذا المكان هي الغارة غارة في هذا المكان بعد تحذير المكان تم قصف المكان قبل قليل تم الدفاع المدني تتفقد المكان في هذا المكان
goobaha kale ee sida daran yuhuuddu maanta u duqeeyeen waxaa ka mid ah xaafadda lagu magacaabo xayi sabra halkaasu ay ku shahiideen dad falistiiniyiin ah oo haween iyo carruur ay ku jireen
أدم تعال يا أدم شيل معي الأمانة زي ما أنت شايل يما كنت يما أنت سندي يما أنت سندي يما تعال حسبنا الله ونعم الوكيل وبس bal intaana ka bixin gumaadka yuhuudda aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee muddada siddeedda bilood soconaya waaxda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhadadu ay iminka gaartay shan iyo soddon kun sagaal boqol iyo saddex ruux inay shahiideen halka dhaawacan uu marayo siddeetan kun afar boqol iyo labaatan ruux inay dhaawacmeen bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo u dhexeeyey ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen dhinacyada waqooyi iyo koonfureed ee magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegeen inay maanta gubeen laba ka mid ah taangiyada loo yaqaano markaabaha kuwaasi oo ay ku beegsadeen qaraxyo xilli ay ku sugnaayeen xerada qaxootiga ee jabaaliya sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen inay qarax ay ku xidheen mid ka mida gododka ku yaala xerada qaxootiga ee jabaaliya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidanka yuhuudda oo halkaa isku dayay inay soo galaan sidoo kale xoogaga waxaiska cabinta reer falastiin ayaa waxay weerar sawaariikha maanta ku qaadeen saldhigyo ciidanka yuhuuddu ay ku leeyihiin dhinaca waqooyi bari ee magaalada rafax halkaasoo lagu soo warramaya in khasaaro xoogan yuhuudda lagu gaarsiiyey caawana xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay baahiyeen muuqaal ay ku soo bandhigeen sawirada yuhuudda ay gacanta ku hayeen muqaawamada ee ay duqeeyeen diyaaradaha yuhuudda kuwaasi oo ku bakhtiyey duqeymaha yuhuudda ay ka wadaan magaalada khaza tiro sawiro dhowr ah oo gaalo yuhuud ah oo isla diyaaradaha yuhuuddu ay duqeeyeen ayaa lasoo bandhigay waxayna muqaawamadu fariimo u direen qoysaskii ay ka soo jeedeen yuhuuddaasi xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazan caaw oo nagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markana wilaayada jubbada dhexe munaasabad dib loogu furayey madarasada dugsiga hoose iyo dhexe ee suldaan cabbaas ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jiray maamulka iyo macallimiinta waalidiinta waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ugu horeyn waxaan idiinsoo gudbin doonaa kelimad tawciye ah oo halkaasi uu ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada wilaayada jubbada dhexe فقد قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب مدرسة إيو فريتان كذا إيه سلطان عباس إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الله قام لا بالمريا ومدرسة إلهي سبحانه وتعالى لحد يضلقي ضد قيمي بدن ودن يراه دون ينا إني معناه علمي شرعي مدرسة ay ka bartaan waalidiintoodna ay rabaan inay macnaha u siyaadiyaan oo ay wadaan oo ku tabantaabiyaan maamulka uu doonayo allaha sharfee inuu muraaqabeeyo oo ricaayadeeyo oo uu wado waxaan la hadlayaa waa da'yarta ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku yidhi ma sima yihiin kuwa wax yaqaana iyo kuwa aan wax aqoon ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka jawaabay alla wuxuu yidhi laa yastawuun ma sinna ninka cilmiga iyo sharciga wiilkii qur'aanka akhrinayey ee yarka ahaa iyo ruuxaan qur'aan aqoonin ma sinna ruuxa kutubta akhrisaday iyo midka kale ma sinna gabadha wadaadda iyo midda jaahiliyadda ma sinna inay waalidiintu ku baraarugaan idinkuna aad ku baraarugtaan waa lagaba maarmaan dahyarta iyo waalidiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan khayr buu la maagay nebigaana sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin waalidiinta ha ogaadaan waxa anfacayaay waa awlaadda diinta baratay awlaadda inaan waxba barin waxay kaa anfacayaani ma jiraan dhallinyarada waxaan leeyahay ka faa'iidaysta jaaniskiinna madarasada suldaan cabbaas asagana khayr baan ku naqaanay suldaanka joogana khayr baan ilaahay uga rajaynaynaa idinkuna waxaa la rabaa madarasadatan inaad ka soo baxdaan idinkoo dadka wax u taraya waalidiinta waxaa la rabaa inaysan dadkan ka harin meesha ay marayaan meesha ay u sii socdaan xaalku wuxuu yahay inaad ogaataan idinku marka kaalintiinna ha gabinnina jaaniska haska beerdaraynina waalidiintuna yaysan daarin wajazaakum allahu khayran wsal illah wsalam calaa nabiyina muxamedin markanna waxaad ku soo dhowaataan suldaanka beelaha jareer weyne suldaan cabdiraxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mahad iska leh allihii macnaa noo dhigi dad muslimiin ah allahaas ayaa mal badan u mahadnagaada alla subxaanahu wa tacaala nicmooyin fara badan iyana sii oo meelawna kusokoob karayn qaala allahu tacaala wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha alla subxaanahu wa tacaala aayad kale may kelaya wamaa bikum min nicmatin fa min allah aayad kale ilaahay may kelaya waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina marka nicmooyinkii ilaahay inasi yimatiri karno nicmat lislaam waliimaan iyo ankuwiin marka bacda xamdillaahi tabaaraka wa tacaala markaan heg ongobaho ay kala mahadnagee xarakatu shabaabulmujaahidiin amiirkeena abuu cubayda xafidahullahu waracaa oo onkuwiin iyo macalqiyaadadiya ang mahadnage macnaha qudwadan fiican iyo wanaagan iyo waxbarashadan iyo madaaristan iyo maacaydan raggii macnaha tabantaabiyo ama tabaliyooyo maadaama qiyaadadayn ayang iidanka mahadnage ay kalanka mahadnage macnaha waaliga jubbal wusta sheekh waaligayna sheekh cali darwiish xafidahu llahu waraca madrasatu sultaan cabaas sokodhowaab in sha allah jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiika adii makaatibta ee eedakinka mahadnage ay kal meelanka mahadnage maktabu tarbiya wa tacliim aad iyaan ka dhabar adeegti marka aad iyaan isku dubriti barnaamijkan miroogi macnahaas madrasada suldaan cabbaas mirihii dhalli maanta aragni maasha allah maasha allah dadaalkii iyo dhabar adeegii iyo aad iyaan ka mahadsantan ay kale meelaan ka mahadnagee waalidiinta dadkii waalidiinta cayaalkan dhalen oo macnaha oo macnaha subaxdii hore oo khaasatan weli maamada oo se diyaaradii oo shah iyo diyaaradii oo cunigii labiske iyo walaajo isku subdiribtii waalidiintaas iyadan iyadan ka mahadnage ay kalmeelanka mahadnage ardayda ardayda in dhabar adeegtii oo aad iyo aad oo macnaha meeshii fadhishe iyo socodshe iyo macnaha dheelmadkii iyo wixii iyadaa mahadnage may siin lehe marka dadaala macnaha dadkan macnaha walaalihiin ayaan waxayse bandhigan aragaytan qof kasta may waa in dadaalo falyatanaafasil mutanaafisuun iyo lambaahanya marka dadaal dheeraad elisuubiyo sidiisan dhigayta macna xadiiskii nabi muxamed man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini ninkii ilaahay khayr ila doono diinta fahansiiye marka isan haddii diinta ilaahay siin fahansiiye oo ilaahay khayra siila dooni marka in meelas laga ambaqaado yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat aayado macnaa sidiisana waa dhigayta walal yastawi aladiina yaclamuuna والذين لا يعلمون آيات كلمة هايتي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا معنا نكي إلهي حكمة أما علم السيو خير بدن لسي ددال بدن أو بدن صوبية هل ترتمو عدي معناها باستو haddii ilaahay ogolaado kan hadda bandhig waa xaflad iska yar way xafladooyin waaweyn ee laqabada doonya ciddii baasto dolar iyo ka dherji doonya insha allah iyo diinaar haddii ilaahay dhaho gabdhaha iyo macnaa wiilashaba insha allahu tacaala waxbarashada wiilasha keli ma aha ee gabdhahana lambaahanya dadka marka muslimiinta guud ahaan waxbarashadaas in culayska la saaro iyo macnaha fare khaasatan beelaha jareerweyne in waxbarashada ihtimaam wiil la siiyo kitaabkii ilaahay la barado sunnadii rasuulka la barado ee difaacjee macnaha garab istaagshe barashadee كل مركز نفقيا مالك بيو إن شاء الله تعالى أنت صدر دارمي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambayna dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad halkaasi uu ka jeediyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ilaahay aa mahad iskale subxaanahu wa tacaala ilaahigii galabta nagu kulmiyey gogoshaan quruxda badan allahaasaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan leenaha alxamdu lilaah uma alxamdu lilah bacda xamdilaahi wiilashaa yaryar ee qurquruxda badan ilaahay inoo soo saaraan u mahad celinaynaa cilmiga quruxdiisa iyo sharaftiisa waxaa lagu garan karaa wujuuhdan maanta wax ka muuqda quruxdan wax idiin yeelay waa barashada kitaabka ilaahay aada barateen waxaad ogaanaysaan insha allahu tacaala fursad fiican oo aada u qaali ah yuu ilaahay siiyey qabaa'ilka maanta ku hoos nool wilaayaadka islaamiga jareerweyne keliya maahan beelaha soomaaliyeed oo dhan oo ku hoos nool wilaayaadka islaamiga raayadan tawxiidka ku hoos nool qabaa'ilkaas oo dhanba ardadoodu saanay macaahiddo ugu xaraysayn kuwo soo qalinjebiyey oo maanta camalkii dhinac kaga jira ilaahay yaa mahad iska leh waxaan hubnaa markii macaahidan sharciga la bilaabaya taladeeda iyo fikirkeeda raggii ugu weynaaya lahaa waxaa ka mid ahaa sheekha maanta xarakada hogaaminaya abi cubayda xafidahu llah waracaa ilaahay xifdiye dadaal iyo juhdi badan yuu ku bixiyey qabaa'ilada soomaaliyeed oo dhan ba in macaahidan laga fura ardadoodana wax la bara arday culumta sharciga taqaana kuwa maadigana yaqaana inay muslimiinta usoo baxaan waana lagu guulaysto maanta alxamdulilah in badan mirahaas waan aragnay idinkana insha allah waxaan idiin rajaynaynaa inaad noqon doontaan hogaankii ummaddan ee berita hadduu ilaahayna dadkuna waxaad ogaataan waxay ku kala hormaraan waa barashada cilmiga qof walba oo cilmi leh ilaahay agtiina sharaf yuu ku yeelanayaa cilmiga sharciga adduun korkiina sharafuu ku yeelanaa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat darajaadka maxay ku gaareen cilmigaa sharciga ay xambaareen ilaahay adduun korkiisana wuxuu ku siinayaa sharaf iyo wanaag aakharana ilaahay agtii waxay ka helayaan darajaad iyo jannooyin iyo raallihaansho rabbi wax ilaahay uu bixiyana waxaa ugu wanaagsan cilmigaa sharciga nicmadii maanta marka dhabbaheedii waad haysaan jidkiiyaad ku taagantihin waxaad tihin carruur yar yar oo maanta soo barbaaraysa waxaad baranaysaan ilaahay kitaabkiisa waxaad soo bandhigteen culumtii sharciga ee aada barateen aada iyo aada noo qiiro geliseen farxad fara badan iyo aada quluubteenna geliseen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa sida maanta aada farxadda noo geliseen ilaahay inuu ina tusiyo indhaheenna ku qaboojiyo idinkoo culamo ah oo masaajidda fadhiyo xalaqaadka wax ka akrinayo ummadda muslimiinta hogaaminaya yaan ilaahay weydiisanaynaa inaan aragno biidn illahi tabaaraka wa tacaala labadaa boqol hadday culumta sharciga xambaaraan kuwa kale macaahidda kale ku jiran ay xambaaraan maxay noqonaysaa beeshu marka jiilkaana markay macadkan ka qalijibiyaan jiil kale lagu soo xareeya haddana kuwa markay qalijibiyaan kuwo kale lagu soo xareeya shan sano toban sano kabacdi beeshaan maxay noqonaysaa culummadeedii iyo caamadeedii inay noqoto culummadu inay badnaato cid kastoo waxbaratana haddaad aragtaan dadaal iyo juhdi unbay bixiyeen waalidkoodaa ku dadaalay maamulkoodaa ku dadaalay iyagiiyaa dadaalay dadaalkaa dheer ka bacdi ilaahay wuxuu gaarsiiyey inay noqdaan dad culamo waaweyn oo la sheego oo la tilmaamo hadduu qof xanuunsado waxaa leeyahay culamo ilaahay kitaabkiisa taqaana oo qofka xanuunsan qur-aanka saartaana loogu yeera haddii meel isugu yimaado ninka qur-aanka yaqaana ama cilmiga sharciga yaqaana waa nin la ikraamayo muxuu ku mutaystay marka qofkaas waa cilmiga sharciga ugu xambaaray dadku nasabka kuma kala sarreeyaan midab kuma kala sarreeyaan quruxda kuma kala sarreeyaan xagguu ilaahay eegayaa ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay quluubtiina acmaashiinaas eega yacni ilaahay dadkan isagaaba abuurayba marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaad beesha hormuud u noqotaan oo culammadii berri soo bixi laheyd aad noqotaan ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay idin barakeeyo annaguna insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo ka wilaaye ahaan madrasadan waan garab taaganaha insha allahu tacaala waan tabantaabinaynaa waan u kaalmaynaynaa waan la talinaynaa maamulkooda iyo macallimiintooda insha allahu tacaala inta tabarteenna waxaan leenaha cadow nagu soo duulay oo dalkeenni kusoo duulay oo joogo dhulkeenna xamar cadowga jooga ugandheeska xamar jooga mise iska leh kenyaantii kismaayo jooga miyaa iska leh ameerikaankan diyaaradoo saacaddan aan hadlayno dul marayaan hawadan ma iyagaa iska leh annagu dhulkooda miyaan ugu tagnay maxay nagu haystaa maxay dhulkeenna ka soo dooneen soo dulmiga gardaro maaha qof marka gurigiisa la haystaa oo xeradiisii la dhex fadhiya oo xoolihiisii la haysta oo dhulkiisa la haystaa ma inuu iska seexdo adduunkiisa dhaqduu leeyahay mise inuu diyaargaroobo oo dagaal isu diyaariyo wey soo inuu diyaargaroobo maan waxa laydiin diyaarinaya marka waxaa weye kitaabka ilaahay inaad barataan oo aad ku dhaqantaan ku dhaqankiisa waxaa ka soo baxaysa inaad cadowga ilahay iska celisaan allahu akbar allahu akbar kitaabka ilahay inaad difaacdaan waxay ka soo baxaysaa markaad isaga ku dhaqantaan insha allahu tacaala ugandhayska iyo burundhayskaas gaaladaa iyo amerikaankan insha allahu tacala waan ka adkaan doonaa biidni illahi tabaaraka watacaala dalkeennoo xor ahna waan arki doonaa oo shareecada ilahi hogaaminayso ilahina subxaana wa tacaala hayna gaarsiiya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay waxaa xeebaha magaalada muqdisho lagu laayahay laba doomood iyo dadkii la socday kadib markii ay ku kacday duufaanno sidaas waxaa warbaahinta u sheegay qaar ka mida kalluumaysatada gobolka banaadir odayaasha iyo dadka maaragtay gargadka badda ah way odhanayeen badda dabeele ayaa maaragtay jira hallas ilaaliyo hallas jiro hadda mid waa midaan aan kuu sheegay aan kuleeyahay doon baa gadoontay saakay malay noo soo waday oon sugaynay inaan malay ka gadanno badda xoogaa fiir mooyo geliya meesha laga soo galaya badda laga soo galaya xoogaa waa xajidka wadada xirmayso mooyo noqe marka mamada doonyaha salaad socdo kusoo aadayaan mid wax loo jeedo wax la arkaynin war habeenay kusoo aadayaan marka ma fahan ma motoorka meesha ku halaa ku dami karo dadka dadka muguri rabo waay iyo jiifaa hadday jiiftaan iyo sugaaya ilaahay sugaaya inaa shaqa tagaan waa walxaala dhiibaa wax maaaka laakiinse dadka hadda shaqa tago shaqa tiraadaa waa waxaan waa wax jir caadiyaan soo jireena waa adoonka doonto inuu qofka tiisa dhamaataan ku dhimaaya badda waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh